aan ku horeyne madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden ayaa shalay maalintii ugu horreysay ee xafiiska loo dhaariyey saxiixay wareegtooyin uu ku burinayo amaro hore u dhaqan galay oo uu soo saaray madaxweynihii ka horreeyey ee donald trump sharciyada uu laalay madaxweyne biden ayaa waxaa ka mid ah sharcigii lagu xanibayey dadka toddoba waddan oo muslimiin ah oo loo diiday inay soo galaan dalka maraykanka soomaaliyana ay ku jirto waxaa sidoo kale uu meeshiisii ku soo celiyey madaxweyne biden heshiiskii caalamiga ahaa ee cimilada ee baariis ee uu maraykanku qaybta ka ahaa balse trump uu ka baxay haddaba sahre cabdi axmed ayaa wareegtooyinkan waxa ay wax ka weydiisay faarax ow maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka deganna gobolka virginia ee duleedka washington galabtii markuu xafiiska tegey ayuu saxeexay shan iyo toban wareegto oo badankood ay ahaayeen kuwo madaxweyne hore donald trump uu soo saaray wakhtigaa marka kuwa ugu muhiimsan aynu maaragtay weliba de soomaalida ay sugaysay runtii waxa weeye waa kii muslim bank ee dadka muslimiinta la mamnuucay inay waddankan soo galaan toddobada waddan ee muslimiinta ah waxaa kaloo ku jira immigrationka oo isagana dhalinyaradii waddankan iyagoo yaryar la keenay ee spanishka u badan ee barnaamijka la yidhahdo daka hadda ka hor u ogolaaday madaxweyne obama inay joogi karaan taana wuxuu yidhi waa in ay loo ogolaadaa inay sii joogi karaan oo shaqayn karaan laakiin sharci ahaan in sharci la siiyodo waa in lala tagaa baarlamaanka lagu celiyaa shirkii uu ka baxay uu ka saaray maraykanka ee loo yaqaano paris accord maba shirkii farmatiga cimilada shirkii cimilada ee barlin wuxuu ku daray in maraykanku ku noqonayaan waxyaalaha kale muhiimka ah ee magacaabista mudan waxaa ka mid ah guud ahaan cimilada oo waxyaala badan ka saamaynaysay waddanka sida meelo batroolka laga qodo oo magaalooyin iyo dhul badan la dhex marinayo oo uu joojiyey waxaa kaloo ka mid ah xagga deymihii ardayda oo lagu lahaa ardayda lagu lahaa karooyinkii dadka iska bixin kari waayeen dhibaatada coras coronavirus darteed iyo guryihii ay bixin waayeen kiradii kuwaas oo dhan waxa weeyaan iyagu waa wakti kooban waa in hadhowto uu ogolaado koongareesku la horgeeyo waayahay faarax waxaa su-aal mudan marka dhammaan waxaa xataa ku jira arrintii derbiga oo ayada laftirkeeda saameyn xoogan yeelatay oo markii la fiiriya dadkii kasoo galayay dhinaca dhulka maraykanka ayaga laftirkooda kumanaan dada xuduudaha lagu reebayey oo dadka soo galootiga qaar la celinayo xataa masaafuris loo sameynaya ayada laftirkeeda waxyaabaha hadda uu diiday madaxweyne biden ayay kamid tahay marka waxaan wareegtooyinka madaxweyneha hore ee madaxweyne biden uu hadda meesha ka saaray goormay dhaqangelayaan
horta waxaan uu saxeexay waxa weeyaan horta dhibaatada yare haysata madaxweynaha waxa weeye dowladdiisii uu dhisi lahaa way hakatay waayo waa tii de madaxweyne hore diiday inuu la shaqeeyo dee sidii sharcigu ahaan jiray uu dowladdiisa dowladda cusuba la dhisayo iyo tii hore isla shaqeeyaan oo isbarbarsoodaan marka waa kii diiday dee oo isagii laftiisii xataa uu iman waayey meeshii lagu caleema saarayey marka xoogaa bay qaadanaysaa laakiin macnaheedu waxa weeye mar hadduu saxeexay uu dhaqan gelinaya fulintii oo xagga maamulka ahaa way dambaysaa saare waxaad sheegtay carab waabtay in gidaarkii la dhisayey donald trump madaxweynuhu uu dhisayey lacagtaas waa tii baarlamaanku uu diiday inay u ogolaadaan lagu dhiso lacag marka lacag uu xagga wasaaradda difaaca ka soo qaaday ayuu ku dhisiyey taana waxa weeye caawa ayaa la joojiyey oo sharciga uu madaxweyne biden uu joojiyey sidoo kale sidaad sheegtay caruurtii u badnaa sbanishka waalidiintood laga kaxayey meele intaasoo magaalo lagu kala daadiyey ayaa ku jirta in laisu soo celiyo oo maaragtay dhibaatada iyada lafteeda ay baaraan wasaaradda arrintaa qaabilsan kaasi waxa uu ahaa faarax ow maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha maraykanka deganna gobolka virginia ee dalka maraykanka sahre cabdi axmed ayuu warrameeyey